soomaaliya oo hodan ku ah noocyada kala duwan ee kalluunka iyo weliba khayraadka kale ee baraha hoostooda ku jira ayaan sidii la rabay looga faa'iidaysan iyadoo xiliyada burburku dalku ka dhacay ay aada tayadoodu hoos ugu dhacday suuqyadii waaweynaa ee caalamka iyo kuwii wadamada dariska ee kalluunka soomaalida aadka loo jeclaa la geen jiray iyo weliba adeegyada iyo tababarada ay u baahan yihiin dadka kalluumaysatada nuur sheikh abanuur waa madaxa shirkadda adeegyada guud iyo naqshadaynta kalluumaysiga iyo adeegyada la xiriira marka lasoo gaabiyo loo yaqaano tomleso oo fadhigeenu yahay magaalada muqdisho iyo nairobi oo toddobaadkan kulamo kula lahaa mombaaso iyo nairobi qaabka loo horumarinayo kalluunka soomaaliyeed oo uu ka mid yahay shirkadaha gaarka ee soomaalidu ay leedahay waxaana uu v oda uga warramay bal kulankan iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa aad waa mahadsantaha yaasiin waa waa runtaa waxaan u joognaa nairobi sidii khayraadkeena badda uu heli lahaa adeegii loo baahnaa adeegyada way badan yihiin waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan soomaaliya ma lahan adeegii loo baahnaa sida processinkii sidii kalluunka loo keedin lahaa qalabkii loo baahnaa tababaradii dhan ma lahan marka waxaan ka shaqaynaynay sidii soomaaliya ay u heli lahayd adeegyadii loo baahnaa loo kale gudaha soomaaliya u baahan yihiin waa adeegyadaasna waxaa ka mid ah inay helaan qalabkii loo baahnaa farsamadii lagu keedin lahaa kalluunka qaabka loo qaban lahaa kalluunka tababar la siiyo marka adeegyadaasaan ka shaqaynaynay iyo sidii howlahaas aan isugu xiri lahayn gudaha iyo dibadda waxaa jirta shirkado badan oo aan xiri leenahay kalluumaysatada oo wadanka dhan ku teedsan marka waxay u baahan yihiin adeegyo adeegyadooda kalluunka inay gudaha iyo dibaddaba ay u helaan suuqgeyn iyo nidaamyadii loo baahnaa inaan ka caawino dadka soomaaliyeed muddo dheer bay xiriir la lahaayeen wadamada dariska iyo weliba bariga fog marka laga hadlayo kalluunka iyo khayraadka badda hase yeeshee xiliyadan burburka waxaa dareemaysaa ama la dareemayaa in ay tayadii kalluunku hoos u dhacay ama kalluunkii kalluunkii wa meelihii lagu kaydinayena aan lahayn suuqyadiisiina ay duqoobeen sidii xabarweyne iyo kii madiine ku yaalay iyo kii liida ku yaalay iyo arrimaha maxaad ka qabataan wallahi arrintaas waa ku jirnaa hadduu ilaahay idmo waxaan iska kaashanaynaa waxaa jiro shirkado gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga ayaa wadahadal noo socday marka in la helo in tayaynta suuqida horta loogu talagalay adeegyadan kalluunka marka sababta dadka soomaalida kalluumaysatada markay kalluunka ay keenaan ma aha qaabkii la rabay oo markii lasoo qabto ilaa iyo meeshii loogu talagalay ma ahan nidaamkii loogu talagalay oo xagga nadaafadda tayada loo baahnaa standardka loo baahnaa maxaa dhacday mushkiladda ugu weyn waxa weeyaan ma lahan soomaaliya marka waxay lamid tahay waa hadda kalluunka wuxuu la mid noqday sidii neef dhintay oo kale oo adoo cunaya marka sababta qaabkii markii hore loosoo qabtay ugu horreysay ilaa iyo markii suuq la keenayay ma lahan tayadii loogu loogu baahnaa oo oo loogu talagalay ma lahan dadkii soomaalida aqoon uma lahan dadkii soo qabanaya iyo dadka cunaya intaba ma lahan khibraddeedii iyo aqoonteedii iyo ogaanshaheedi way laadahay dowladda soomaaliya arrintaasna waan waan ka wada hadalnay marka dowladda soomaaliyeed maadaama aad shirkad madax banaan tihiin wasaaradda kalluumaysiga iyo hay-adaha khayraadka ka shaqeeya iyo xiriir intee leeg baa la leedahay si loo hagaajiyo ee tayada iyo maxaan ku ihahdaa suuqyada waxaan maqalnaa mararka qaarkood kalluun dibadda laga keena soomaaliya lagu cunaa
way jirtaa arrintaas dowladda soomaaliya aad aan ugu wada hadalnay maamulka sare ilaa iyo agaasinka waan ka wada hadalnay sidii aan aan maadaama aan shirkad private nahay waxaan fududaynaynaa inay dowladda hesho iyo dadka soomaaliyeed ganacsatada kalluumaysatada dhammaan adeegyadii loo baahnaa farsamadii loo baahnaa inagoo ka shirkad ahaan waxaan leenahay xiriiro caalami ah marka xiriiradaasaan waxaan aan ugu faa'iidaynaynay inaan dadkeenan soomaaliyeed dhan kasta ay joogaanba xitaa kenya iyo soomaaliya waa dadkii waa inta labada dhinacba way joogaan marka waxaan u fududaynaa inay laga caawiyo dhanka tayada sababta ah waxaan had maqalnaa in dadka hadda ajnabiga jooga soomaaliya gaar ahaan muqdisho in kalluun dibadda looga keeno oo halkan maadaama tayadii halkan ay ay waafiqi weyday in kalluun dibadda laga keeno oo muqdisho lagu cuno ee taasaan maqalnaa
shirkadahan aad la kulanteen ugu dambayntii maxaa ka mid a waxyaabaha xagga ee suuqgeynta aad ka wada hadasheen ay soomaalidu ka faa'iidi karto wallahi mushkiladda ugu weyn waxa weyaan xagga standardka oo gaar ahaan yurub oo kale marka la rabo soomaaliya ilaa hadda way yar tahay shirkada loo ogolaada way jiraan laakiin mushkiladda ugu weyn waa soomaaliya lagama dhoofin karo oo standardkii ayaa mar walba lagu eedeeya inaysan kasoo bixi karin ama inaysan lahaynba marka waxaan ka shaqaynayna inay dadka soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada kalluumaysatada soomaaliyeed inay helaan suuqgeyn caalami ah arrintaasaan ka shaqaynaa aad ayaad umaadsantahay kaasi wuxuu ahaa nuur sheikh aabanuur oo ah madaxa fulinta ee shirkadda adeegyada guud ee kalluumayshiga iyo naqshadaynta marka lasoo gaabiyo loo yaqaano tomeso oo aan kula kulmay magaalada nairobi iyo sheekh sawir dheere v o a nairobi